munaasabadan oo ujeedkeedu ahaa in bulshada lagu baraarujiyo inay ka qayb qaataan dhismaha laamiga looga dhigayo garoonka diyaaradaha caabudwaan iyo la wadaagidda halka ay wax marayaan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada caabudwaan guddiga gacanta ku haya garoonka xildhibaana iyo agaasimayaal ka tirsan maamulka galmudug wakiilo ka socday xafiiska madaxweyne ku-xigeenka galmudug odayaasha dhaqanka ururada haweenka dhallinyarada mas-uuliyiin ka socotay shirkada dhisaysa garoonka ee mirej qurbajoog iyo ugaaska beelaha sade ugaas maxamed ugaas axmed ugaas faarac intii munaasabadu ay socotay ayaa guddiga garoonka ay soo bandhigeen lacagta loo hayo dhismaha laamiga la saarayo garoonka iyo inta dhiman iyagoona bulshada iyo qurbajoogta deegaanka ka soo jeeda ku baraarujiyey ka qayb qaadashada dhismaha laamiga garoonka guddoomiyaha degmada caabudwaaq mahad cumar cilmi ayaa ugu horreyn ka hadlay munaasabadda maantayna wuxuu marayaa in qaybo ka mida wuxun dhaqaalaa loo hayo lana rabo in laami laga dhigo si markaa loo dhammaystiro ayraboor ummadda soomaaliyeed oo dhan anfaca khaasatan reer galmudugna anfaca uu u noqdo in la tayeeyo dhismihiisa waxaan rabnaa marka inaannu cod ku gaarsiinno cid kasta oo ilaahay horta wax ula baxaysa iyo cid kasta oo deegaan ahaan reer galmudug ahaan wax u bixinaysa in ay garoonkaa ka qayb qaadato anoo ku hadlaya afka maamulka degmada waxaan ku yaboonay lacag toban kuna maareeyaha garoonka diyaaradaha caabudwaaq cabdulqaadir faarax cabdulle iyo shuuke faarax owl oo ka tirsan guddiga garoonka ayaa sidan uga hadlay lacagta loo haya dhismaha laamiga iyo inta dhiman garoonka maantay barnaamijkiisa aan idinkugu yeernay waxaan u malaynayaa labada kun labiiyo tobankii baa buu soo bilowday intaa waa lagu shaqaynayey garoonku wuxuu ahaa jay laakiin jaygii wax badan waa waa samayn waayey diyaaradaha waa ku wada degi waayeen ribeer joogtaa iyo baahi joogtaa u bilowday deegaanka khayr allaha siiyo semberi waxay nagu garab istaagaan wixii howla lacag yar baa waxay u timid wakhtigaas ee deegaanka loo keenay bulshadan reer caabudaaq waxay isla garteen wixii ay heleen garoonka in loo geliyo hay-adda d r c baa waxay noo keeneen lacag saddex boqol iyo afartan kun ah bulshadu waxay garatay garoonka in la geliyo markaase hay-addii waxay tiri waxaad ku darsataan boqol iyo lixdan kun boqol iyo lixdankii kun markaan diyaarinayna laba boqol oo kale ku dareen total lacagtaas waxay noqotay toddoba boqoloo kun garoonkan hadda aan gacanta ku hayno oo aan dhisayno lacagta aan u hayno toddoba boqoloo kun weeye waxaan rabnaa oo aan cod dheer iyo cod gaabanba ku gaarsiinaynaa idinkana idiin sheegaynaa garoonka dhismihiisu waa socdaa lacagta hadda aan haysanaana wax yar ayay ka qaban kartaa waxaan u sheegaynaa marka dadkii horey garoonka u dhistay garoonka dhismihiisi waa bilowday baahidiisuna way ballaaran tahay marka in ay maaragtay meel ay joogaan hadday gudaha joogaan hadday joogaan dibadaha hadday dowladda yihiin federaalka iyo hadday yihiin dowladda maamul goboleedka galmudug intaba waxaan u sheegaynaa iyo hadday baadiyaha joogaanba in ay barnaamijka garoonka dhismaha garoonka nagala qayb qaataan waxaan codsanaynaa marka maadaama horay garoonkan ay u bilowdeen shacabka deegaanku inay dhammaystirtaan shacabka deegaanka garoonka oo ay u huraan shilinkooda lacagta way noo furan tahay ciddii ku yaboohaysa nooc kasta oo dhaqaalaha oo garoonkaas wax looga qabanayo garoonka lacagta wuu u baahan yahay waa hal milyan iyo toddoba boqol toddoba boqol oo ka mid a waa la hayaa facekan labaad waxaa naga dhiman milyan baa naga dhiman qaybihii kala dunaa ee bulshada ayaa sheegay inay ka qayb qaadanayaan dhismaha garoonka waxaana ay qurbajoogta deegaanka iyo cid walba oo jecel horumarka ay ugu baaqeen inay kaalintooda ka qaataan dhismaha laamiga lagu saarayo garoonka had iyo jeer tacaawunka in la ilaaliyo iyo iskaashiga oo khayrka la isu kaashado garoonkaana insha allahu tacaala wuu dhammaystirmayaa wuuna dhismayaa laakiin qof walbow inaad dhinacaaga ka adkaysid ka jaaliyad ahaan ka guddoomiye ahaan qayb mug leh oo lixaad leh baanu ka qaadanaynaa yabooh baanan yaboohaynaa in aanu reer denmark iyo anigoo wakiilkaa weliba jaaliyadda norway oo aan u sheegay maanta inaan kuwankaan tagahayo yaboohna uu imaan doona aan ku wargeliyey sida ugu dhaqsiyaha badan yaboohii ugu horreeyeyna waa yaboohnay waxaan filayaa gacanta u horreysa oo idin soo gaari doontana denmark iyo norway inay noqoto horta reer caabudaaqo waxaad yeelaysaa waxaad tidhahdeen intaasu xoolahaanu maanta ku yaboonay intaasu geel iyo ari iyo lo iyo lacagaanu ku yaboonay wax noogu dara annaguna wixii aanu heli karno waanu ku soo zaa'idinaynaa dee dowladdana ha la aado dowladda qismiga aanu ku lahayn dowladd wax badan bay dhisaysaa dee dowladdana ha la aado marka xaqiiqo weeyaan aeroboorka haddaanan ka shaqayn jaamacaddu ma shaqaynayso waayo macallimiintanada oo dhan kulligood waxay ka yimaadaan meelo kale ka yimaadaan wayna safraan marka aeroboorku muhiimadda intaa la eg buu noo leeyahay ayraboorku annaga wuxuu nooga yaalaa meesha ugu daran oo uga xanuun badan buu ku yaalaa anigu waxaan ku boorku annaga wuxuu nooga yaalaa meesha ugu daran oo uga xanuun badan buu ku yaalaa anigu waxaan ku yabohayaa lacag shan kun oo doolara oo aan rabno aan ayraboorka uga qayb qaato sababtaa waxaan ogahay haddaanan ayraboorka dhisanin waxaan kaloo dhan oo aan wadna inaan waxba ka shaqaynaynin waxaan ka codsanaynaa waxaa weeye halkaa waxaan isugu nimid waxaa weeye dhaqaale in lagu aruuriyaa hadda waxaan waa tadawur waa horumarin ee ma ahayn inuu eber ahaa ma aha erboorada soomaaliya ka jiro u fiicnaa laakiin innagaa waxaan garannay inaan ka gudubno oo ilbaxnimo casriga u gudubno laami ka dhigno waxaan hadda marka anugu leedahay anugu shan kun baan bixinaya anigu aan sheegahayaa aan qaadanno ee kulligeen waxaana la yidhi qof walba tabartiisa yaa qodaxda ugu tagtaa baa la yidhi anigu waxaan bixinhayaa ratibaan bixinhayaa shinjir ah annagu marka hore aan bilaabaynay waxba iskumaanu xirin waa isu sheegnay dhag waa dhisnay intii looga soo dego oo looga ambaqaado shib baanu ahayn marka anigoo ku hadlaya magaca mu'asasada alraxma waxaan ku yaboohnay erboorkan degmada cawadaaq lacag toban kun oo doolara
garoonkan waagii hore oo la dhisahayey anugu waxaan u soo ururiyey ama ku deeqay lacag sagaal iyo toban kun iyo boqol doolar siddeed toban kun iyo siddeed boqol waxaan ka soo ururiyey nairobi waxaan rajaynayaa insha allah cid kastoo fariintan gaarsiin karo ama ha joogaan ama ha maqnaadaan sidii baan fariinta u gaarsiin doonaa insha allah haddana waxaan ku ku yaboohayaa haddii alla idmo lacag laba kun oo dollara garoonkan laba kun iyo saddex iyo tobankii anoo maraykanka imid baan ka soo degay isagoo bilow ahaa markaan noqday cashar baan ka diyaariyey aan meelo badan waa laga yaabaa dadka ohaayo iyo minnesota inay garan karaan waxaan dhahaa caawudaaq waxay xorriyad noqotay maalinka airborkaa bilowday institution lagu faani karo ummad lala hor imaan karo airborkaasaa u horreeyey agaasimaha wasaaradda duulista iyo hawada ee galmudug cabdiraxmaan daahir cali iyo xildhibaan fardowse yuusuf ciid oo ka mid a baarlamanka galmudug ayaa sidan ka sheegay munaasabadda horta garoonku waa dhismayaa xilli kastaba ha qaadatee marka anigu ka wasaarad ahaan qofkii raba in kor loo qaado aa loo dhammaystiraa anigoo ku hadlaya afka xildhibaanada reer galmudug khaasatan deegaanka horta number one waxaan geesi geesinimo u ballan qaadaya lacag shan kun ha layga qor xildhibaanadeedana waan sii gaarsiinayaa idinkana waan ka codsanayaa dhammaan bulshada reer galmudug in ay noo dhammaystiraan inta nooga dhiman aeroboorka ugu dambayntii ayaa munaasabadda waxaa ka hadlay ugaas maxamed ugaas axmed ugaas faara waxaan faraynaa iyo dowladda federaalka soomaaliya iyo galmudug maamul goboleedka galmudug hadda curdanka ah inta waxaan faraynaa oon ka codsanaynaa oon leenahay war ilma adeerayaalow soomaaliyey maanta meel fiican buu marayaa ummaddaa meel fiican bay soo gaarsiisay waxay soo gaarsiisay inuu shaqeeyo sanado haddana maanta waxaan rabnaa inaan gaarsiino haddii ilaahay ka raali noqdo international airportkoo kale sida airboorada caalamiga ah in laami la saaraa rabnaa oo hadda shaqadiisa ay socoto waxaan codsanaynaa marka inaa inta dhiman nagala qayb qaadataan oo noo gebagabaysaan waana idinkaga ducaynaynaa haddii inta dhiman aad nagala qayb qaadataan